wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu toddobaadkan ku eegaynaa hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka maxaa qabsoomi kara muddadaasi maxaa laga baqayaa inay qabsoomi waayaan maxaase dowladda la gudboon barnaamijka waxaa ka qayb galaya cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo sidoo kalena soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha gudaha wax badanna wax ka soo qabtay arrimaha ku saabsan dhismooyinka maamulada dalka iyo weliba qorshaha labada kun iyo lix iyo tobanka injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo isaguna horey wasiir uga soo noqday dowladihii dalka soo maray marna ahaa la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya sidoo kalena dhowaan maqaal ka qoray arrimaha ku saabsan hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka dhammaantoodna waxa ay joogaan magaalada muqdisho marka hore kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa ku dhownaadin aad baa umahadsan tahay cabdirashiid iyo wasiir goodaxna waa salaamaya intaana u gudbin dooda iyo faaqidaada ku saabsan caqabadaha jira iyo sida lagu gaari karo hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka bal warbixin arrintaasi ka hadlaysa wariyaheena zeynab abuukar ayaa magaalada muqdisho goor dhoweyd nooga soo dirtay zeynab mahadsanid falastiin inkasta oo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay si isku mid ah rajo ugu muujiyeen in sanadka labada kun lix iyo tobanka doorashooyin ay ka dhacaan soomaaliya oo dowladuna muddada ay jirta ee wax badan qabatay ayaa misena dadka aan la kulanay badankood ay qabaan in howsha ugu badan ay u taalla dowladda soomaaliya muddada u harsan sida samaynta maamul goboleedyada dalka iyo sidii loo qaadi lahaa aftida dastuurka qabyo qoraalka ah iyo xasilinta ammaanka guud ee dalka gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaan weydiiyey aragtidiisa himilooyinka labada kun lix iyo tobanka iyo sida ay ula muuqato horta wixii ilaahay beri ku darsamay waa halkeeda laakiin ifafaalaha sida aan aragno iyo sida ay wax u socdaan runtii howl badan baa ka horaysa sidii arrintaasi lagu gaari lahaa ma sahlana waa wax u baahan in la geliyo dadaal fara badan caqli fara badan maskax fara badan maxaa yeelay shaqooyinkii xaqiijin lahaa ama himiladaasi maaragtay riyadeedii maaragtay run ka dhigi lahayd wax badan baa maaragtay runtii hadda maqan oo aanan ii muuqan madaxweyne xasan sheekh habeenkii la doortay lix tiir ayaa wuxuu yidhi ayay dowladaydu waxay maaragtay u tahay rabto inay ku howlgasho maanta waxaa u malaynayaa xataa hal siduu ku dhaqangalay maaragtay ma sheegi karo laakiin maanta sidii loogu dhawaaqay yah weli ay sugayso sidii loo hirgelin lahaa marka ku dhawaaqistu waa wax iisi ah laakiin fulintu ma sahlana annaga waxaan ognahay labi ay tahay haddana aanan jirin weliba guddiyadii qaran ee xuduudaha kuwii tirakoobka kuwii ma aragtay ee maxkamadii dastuuriga ahayd ee maaragtay haddii la isqabsado xataa wax kala saari lahayd aanan jirin wax badan baa ka sokeeya doorasho one man one vote guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuule axmed gaballe ayaa qabtay inay jiraan caqabado badan oo hortaagan hannaanka geedi socodka soomaaliya waa marka ugu horraysa ma jirin qorshe qaran oo ay soomaalidu degsatay oo ay ku gaarayso ama markaan saa leeyahay mar walbaba qorshuhu waa qorsho loo keenaayay oo lalahaa saas iyo saas waa inay soomaaliya noqotaa marka qofku marka uunan isagu ayna ka soo go'in oo bisaylkiisa ayna ku gaarin caafimaad bulshadiisa ka timiday ama talagal ummadaasu ay ku talagashato inay ka tashato maslaxadeeda ayna ku imaanin kollay doldoloolo badanay yeelanaysaa taas waa midda ugu horaysa midda kale ummadda soomaaliya laftigeeda ma bogsoonin labaatan iyo dhowr sano ayaa waxay ku jirtay dagaallo sokeeye arrimahaasoo dhan waxay keenayaan in aysan suuragal noqon karin sida noo muuqata in labada kun iyo lix iyo tobanka aan ku gaarno sida la leeyahay waa lagu gaari karaa ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas faracadde waxa uu ka mid yahay odayaashii dhaqanka soo xulay xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa inkastoo uu xusay in wax kabedelista iyo wax ku-darista dastuurka u yaala baarlamaanka soomaaliya iyo shacabka ayaa dhanka kale ku taliyey in la dhiso aqalka sare ee odayaasha oo markii hore lagu daray dastuurka balse caqabado ay ka hor yimaadeen aqalka in badan waan ka hadalnay waana ku talinaynaa soomaaliya maarata xukuumadda ama xubnaha dowladda ugu soo sarreeya culays badanay ka muujiyeen kuwa horena way ka muujiyeen raggan hadda way ka muujinayeen soomaaliya waxay ku noqonaysaa marka aqalka sare in uu yahay xoogay oo culays ku noqday iyo waxtaasan xoogay dareemaynay muddo badanna waa ka hadalnay kulley waana lagu howlan yaho hadda guddiyo fara badana loo saaray hadda marka in la dhiso saasaan rajaynana insha allah waqtiya soo socda in la dhisi doonana ilahay ka rajaynayna dadka qaar ayaa ku doodaya inay adag tahay inay hoggasho doorashooyin qaarna waxa ay qabaan in xoogga la saaro howlaha ka horeeya oo ay suurtagal tahay inay dhacdo maxamed cabdirashiid waa gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada qaranka run ahaantii waan waan qabaa haddii maaragtay dadaal muuqda la sameeyo oo la shaqeeyo horta lix iyo toban bilood baa waqti badan maaha tusaale ahaan dowladda waxaa loo baahan inay dadka kaashato oo bulshada la shaqeyso adduunka meel walbaa tagto waddan walbaa tagto dowlad haddaad noqosho waa dadweyne haddii dowladdu albaabyadeeda ay furan yihiin oo shacabka ay jaanis haystaan oo fursaday dowladda kula taliyaan wax ku gaadhsiiyaan oo ceebaheeda ama dhaliilaheeda dowladdu ay leedahay dadku ay u sheegaan dowladdu waxba waxbaa loo sheegi karaa dowladdu talay qaadanaysa way soconaysaa laakiin hadda waxaan waxaan aan kuu sheegay kulayslada hadda wax ku socdaan hadda waxaa socota waa siyaasad xafiis wasiir maxaan ku dhahay xildhibaan dowladda madax iskula jiyaas ku mashquulsan meesha la rabaa inay dadka wax gaadhsiiso maamulka gaadhsiiso dadka wacyi-geliso dadka wax u sheegto roolkaas meesha maba yaalaba hadda keliya fursadda hadda u bannaan dowladdu waxa weeye inay dadweynaha inta u yeedho wacyigeliso ururada bulshada kaashato cabdiraxmaan jimcaali cusmaan oo hore uga mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda aysan la imaanin siyaasad cad oo dhanka amniga oo suurtagelin kara in dalka ay doorashooyin ka dhacaan himilooyinka la hiigsanayo lix iyo tobanka oo ah in doorasha dalka ka dhacdo runtii arrintaas waa arrin muhiima laakiin suuragal maahan waxaa hortaagan caqabado siyaasadeed waxaa hortaagan caqabado maxaan ku yidhahda maaliyadeed waxaa hortaagan caqabado amni xagga amniga marka intaasoo dhan markii la isku daro waxaad dareemaysaa dowladdan haata jirtaa waxay soo martay saddex sano saddex sano iyo baraan soo joognay waqti yaraa u harsan howl badan baa dhiman mana ahan eragu waa fududaha markii la leeyahay doorasha la gaara marka waxaa ka sokeeya tirakoobkii oo u baahan lix bilood ugu yaraan waxaa ka sokeeya oo taagan amnigii oo dalkii kala xirxiran yaha waxaa hor taagan runtii markii loo fiiriyana siyaasadda boolisiga dowladda oo ku wajahan hiigsigaas ama ku wajahanba dalka inay nabadayso runtii si saxa dadka siyaasada soomaaliya waxay dorosaa waxay u arkaan inay maxaan ku idhaahdaa boolicy siyaasadeen weli weli dowladdu inay la imaan si kastoo ay tahay madaxda dowladda ee qaramada midoobay ayaa horay u sheegay in waqti kordhin aanay jiri doonin marka la gaaro sanadka labada kun lix iyo tobanka oo la qorsheynayo in doorashooyin dhacaan balse ay caqabada ku horgudboon yihiin sida xaqiijinta amniga dhammaystirka maamul goboleedyada iyo afti u qaadista dastuurka saynab abuukar barnaamijka faaqidaada toddobaadka muqdisho aad baad u mahadsantahay taas waxay ahayd waryaheena magaalada muqdisho saynab abuukar oo warbixintaasi ku eegeysay labada kun iyo lix iyo tobanka rajada iyo caqabadaha jira cabdirashiid ma ahan howl fudud labada kun iyo lix iyo tobanka dadku aad bay u hadalhayaan rajo badanaa jirta caqabado badanay dadku arkayaan bal mar kale adoo soo koobaya sharaxaad gaaban naga siiy labada kun iyo lix iyo tobanka maxay yihiin caqabadaha jira sideese lagu gaari karaa ballamadii ay dowladdu qaaday iyo beesha caalamkaba ee ku aadanaa labada kun iyo lix iyo tobanka waad mahadsan tahay falastiin waana salaamayaa wasiir goodax iyo injineerka labada kun iyo lix iyo tobanka nuxurka ugu weyn waxaa weeye waxaa dhammaanaya waktigii dowladdan hadda jirta la siiyey baa dhammaanaya waxaana loo baahan yahay markaas in dee waxaana waa la ballan qaaday inay doorashooyin dhici doonaan shacabka soomaaliyeed ay doorasho u dareeri doonaan oo dowladdan dowladda ku xigta ay noqon doonto maxaa la yidhahdaa dowlad doorasho ku timaada hadda ka hor la ballan qaaday waktigiina waa issoo guray oo muran siyaasadeed iyo culeysyo kale iyo arrimo badan oo dhacay darteed wakti badan baa dhumay oo lix bilood toddoba bilood sideed bilood dadka qaarkiis ay gaarsiinayaan hadda labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaa ka haray sanad iyo wax la jira dadkiina lama tiro koobin dalkii badankiisii waa kala daadsan yahay hadda somalilan oo jamhuuriyadda lagu tiriya inay ka tirsan tahay oo dal gooni uga abey noqotay in badan shabaab baa xukuma oo dalal degmooyinka iyo gobolada iyo meelo baadiyahaba leh ama lis dowladdu macnaha uma fara dhuudhubin oo ma gaarto marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeye maxaa ku xigi doona tuhum laga qabo siyaasiyiintana waa jiraanoo laisleeyahay makudarsi baa jira inkastoo maalmahan ay soo baxaysay war ah waxba ku darsan mayno haddii marka odayaashii dhaqanka oo xildhibaanadan soo qoray hadda waktigii ugu dambeeyey labadii kun iyo labayo tobankii ama waktigii dowladdii embagati labadii kun iyo afartii ama waktigii cartaba haddii la rabo in meesha laga saaro aan doorashada la gaari doonin yaa marka xilkaas qaadi doona marka su-aalo badanoo la wada qaateena oo in la isweydiiyana ay tahay waktigeeda la dhaafay baa meesha yaalla waa maadsantaha waxaan siinayaa xildhibaan goodax maxaa laga sugayaa dowladda hadda jirtaa iyo beesha caalamka si loo gaaro himilooyinka iyo qorshaha labada kun iyo lix iyo tobanka maadaama adiguna aad ahayd wasiirkii arrimaha gudaha ee hore wax badanna kala socday qorshahan
marka horeysa falastiin waa ku salaamayaa injineerka iyo muxuu ahaa saaxiibka cabdirashiid labadaba waa salaamaya runtii waxa weeye two thousand sixteen labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa meel la dhigto la calaamadaystay in himilo weyn la gaaro waddan siduu u burburada mar walbaba siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay calaamadaysanaayeen meel ay lagu jirto oo wax laga qabto ka hadda dalka u calaamadaysan waxa weye laba labada kun iyo lix iyo tobanka in dastuurkana dib loo habeeyo oo dastuur waafiya la helo aftina loo qaado iyo in muxuu ahaa doorasho la gaaro labada kun iyo lix iyo tobanka barlamaanka bedesho barlamaankaas oo isaguna markaas madaxweyne kale keeni doono marka himilada iyo bartilmaameedka la tilmaamsaday waa taas s waxa weye ma la gaari karaa iyadoo hadda aanan laga hadlinba muxuu ahaa mala ma mas-uulka hadii la gaari waayo iyo haddaan la gaari karin intaa laga hadlay maxaa la gaari karaa si lagu talagalay ma loo gaarsiin karaa haddaan loo gaarsiin karin maxaa kaloo dhici karo waktigan xaadirkaa runtii waxa yaallo waa taas mas-uuliyadda international community-ga yani iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ah xukuumadda iyo baarlamaanka waa mas-uuliyadda wadareed oo la wada qaaday waa usoo noqonaynaa faahfaahinteeda taana haye engineer yarisow dhowaan qoraalaad samaysay ama maqaalaad qortay waxaadna uga hadashay aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka rajo badanaa ka muuqatay maqaalkaaga oo aad leedahay wax walba ma qaldana sidii loogu talagalaya in wax badani u socdaan bal noo sharax rajada adigu aad ka qabto labada kun lix iyo tobanka in la gaari karo wixii loogu talagalay la qabaa xildhibaan goodax iyo cabdirashiid muxuu ahaa salaanta waa saa u sheegtay aniga waxaan sheegay in wax badan la qabtay rajana ay jirto loona baahan yahay shacabka soomaaliyeed in rajada lasii hiigsado sidoo kale haddana waxaan sheegay in mandatekii dowladdan la siiyey oo ah laba kun iyo lix iyo toban sebtembar in doorasho xor ah ay dhacdo inaysan taas macquul ahayn oo aysan ahayn realistic practicalna ahayn waxaa kaloo muuqato in mandateka dowladda uu yahay in doorasho ay qabato sebtembar laba kun iyo lix iyo toban si doorasho loo qabtana waxaa ka horeeyo dastuurka dib eegis lagu sameeyo afti loo qaado dadkii lagala tashtay waxaa kaloo kasii horeeyo dhaqangelinta federaalka oo hadda maaragtay kumeel gaarka ah ay dhaboobaan oo degmo walba iyo gobol walba dad ayaga maarata soo doortay ay yeeshaan waxaa kaloo ku xigo in dimuqraadiyiinta nidaamkeedii brocesskeedii uu bilowdo oo dadkii tirakoobkoodii siduu cabdirashiid u sheegay arrimahaasoo dhan marka waxayna tusayaan inaysan macquul ahayn laba kun iyo lix iyo toban hase yeeshee labadii sana iyo barkii lasoo qabtay howlo badan u baahan in lasii joogteeyo waxaan ku teliyayo kale in xukuumaddan cusub ee hadda timid inay fursad haysato dib u egis ku samayso mandatekaas inuu yahay mid macquul ah oo ay gaari karaan iyo in kale waxaan usoo jeediyey talooyin ah haddii la gaari waayo waxa dhici karo marka intaas ayay ahayd rajada waxaan ka muujiyey waxay ahayd in wax la qabtay laakiin haddana laba kun iyo lix iyo tobanka weli waxaan ka aaminsanahay inaysan macquul ahayn in la qabto doorashooyin xora siday hadda wax ku socdaan hadday kusii socdaan loona baahan yahay dib u egis in lagu sameeyo waa mahadsantaha waxaan siinayaa cabdirashiid maxay ahayd in sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka la qabto oo hadda ay ahayd inay sii socdaan si loo suurageliyey in wixii loogu talagalay la gaaro maxaa qabsoomay maxaase qabsoomin sidee adig kuugu muuqataa sida hadda injineerka uu sheegayo ma ku raacsan tahay in ay adag tahay in labada kun iyo lix iyo tobanka wixii loogu talagalay oo dhan la gaaro
horta labada kun iyo lix iyo tobanka laftigeeda waa wakti layska la qabtay oo oon dee macnaha muqadas maahan waa oon la yiri waxaa la yidhi halkaas halbeeg ahaan baa loo loo sheegay ama dowladdaa waktigeeda ku ekaa mararka qaarkoodna soomaalidu kuma khasbana inay waktigaas ay uga dhegto oo labada kun iyo tobanka macnaha ama saan ama saan waxaan waa isku day laakiin waxyaabaha ay ahayd in la qabto oo laga gaabiyey ama duruufuhu macnaha ay ay ay keeni waayeen ama aan dhihi kara waa laga gaabiyey waxaa ka mid a securitygii dalka ama amnigii in dad dalka la macnaha la sii wado siyaasad khilaafyadii dhex taallay madaxda dowladda ra-iisul wasaarahan hadda jooga labadii ka horreysay iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka isqaqabsigoodii securitygii iyo amni sugidii wax weyn bay macnaha ka habacsanaan badan bay ka keeneen shuruuc badan oo baarlamaanku ahayd inuu ansixiyo oo ku saabsan iyo maaragtay xataa qaarkood dastuurka ay ku qorneyd markii dowladdan la sameeyey labadii kun iyo macnaha laba iyo tobankii manaha macnaha commissions ama maaragtay guddiyaal qaran oo ahayd in la sameeyo oo qaarkood lixdan beri ha lagu sameeyo qaarkood laba bilood ha lagu sameeyo ay ku qornayd baan weli la samayn shuruuc badan baan la ansixin maxaa la yidhaahdaa hataa federaalka la dhahaya dalka hala federaaleeyo baa iska iska daba iska iska jiitamay oo hab macnaha dee iska un macnaha iska iska iska aan aan aan isku aadanayn ku socday marka waxyaabo badan oo badan oo badan oo ay uguba horeyso faham siyaasadeed dadka siyaasadda gacanta kula jira inay isku toos toosan yihiin baan la gaarin haddii marka aysan labadii kun iyo lix iyo tobanka ay caddahay inaan doorasha dhici karno wixii doorasho loo yaqaanay waxaa muhiima meesha laga aadi doonana soomaalidu inay kana tasato tala midaysanna ka qaadato haddii laga qaadan waayan sababta hadalhaynta keentana waxaa weeye haddii tala midaysan laga qaad laga qaadan waayo labada kun iyo lix iyo tobanka meesha reerka lagu furaayo waxaa dhici karta inay dibudhac kale iyo wixii lasoo unkay ay kala dhaataan khilaaf yimaado siyaasadeed dagaalla ay dhacaan dowladnimadii hadda macnaha lasoo dhoodhoobay ay kala furfurato marka taasaa keenaysa in afka lagu hayo labaiyo tobanka iyo lix iyo tobanka laakiin haddana haddii tala midaysan oo dad qaar dad khaas ah ama madax siyaasadeed ha noqoto ama baarlamaankan ama madaxda dowladda ama kuwa gobollada aysan si gooni ugu danaysanhayn ee maslaxadda qaranka laga dhadhansan karo oo ummadda soomaaliyeed ay isku afgarato talo waa la gaari karaa oo waktigaan wakti un afka lagu dhuftay weeye laakiin aayad meel ku qoran maahan waa mahadsantaa waxaan siinayaa xildhibaan goodax xog ogaalnimadaada iyo muddadii aad xilka haysa haddii aad dib ugu noqoto maxaa ka mid a caqabadaha hadda kuu muuqda ee hor istaagi karaa labada kun iyo lix iyo tobanka
waa mahadsan tahay caqabadaha waa intaa hadda uu tilmaamay muxuu ahaa cabdirashiid oo aan suuro gelin ay tahay muxuu ahaa dastuurkii oo aan hawshiisi bilaabanin ilaa waqtiga xaadirka la joogo maamul goboleedyadii oo aan ugu magac darayn ay kumeel gaar yihiin welina aan dhamaystireen kumeel gaarnimadana inay ka baxaan haddana ay muhiim tahay laguna sameeyo xeerjajab oo aan mataqaanaa dariiq suuriya loo marin waxaa kamid a shuruucdii faraha badneed oo mataqaanaa ama xisbiyada eegi lahaa ama muxuu ahaa doorashooyinka hagi lahaa oo aan muxuu ahaa meesha aan weli imarin waxaa kamida yani institutionistii yani hay-adihii agaasimi lahaa muxuu ahaa doorashooyinka sida guddiga mataqaana madaxa banaan doorashooyinka oo aan weli taabaqaadin oo aan shaqaynin oo aan magacyada bixitaa sahrinin waxaas oo dhan aa kamida iyo wadankii oo weli qaadiisii taagan tahay oo mataqaana meelaha qaarkood weli cadowgu haysto marka waxaas oo dhan ayaa caqabatooyinka ah marka taas waxay keenaysaa in la helo sida uu mataqaanaa walaalkii cabdirashiid uu sheegayo in fikir laga midaysan yahay la helo oo mataqaanaa lagu lagu heshiiyo marka taas laftirkeedana oo dhibaatooyinada ku haysaayo is-aaminaanti ayaa haddana jirin oo mataqaanaa hay-adihii dawliga ahaa ayaa hadda muuqataa inaysan isku aamini karin qaabkii loo gudbi lahaa haddii ay mar doorasho dhacaynin sidii sidii wax la yeeli lahaa oo waxaad moodaa mataqaanaa golihii fiilta oo iyagu iska qabarmaatiisha oo mataqaanaa iska cusub iyo madaxtooyadii oo mataqaanaa iyo barlamaankii oo runtii aaminaan darro weyn ay dhex taalo oo aan cidna cidda kale la aaminaynin mataqaanaa lastuhmaayo in qolaba ay qabto mataqaanaa doctoracy ay samayso baarlamaanka laga yaaba inay leeyihiin muxuu ahaa madaxtooyada waa iyo iyo iyo baarlamaanka waktigooda saarin hala kala qaado mataqaanaa iyo madaxtooyada laga yaaba inay fikrayaan in nimankooda ay raadinayaan wixii jiraba kaarar imaan ayaa la yiri marka laakiin xukuumadday u taallaa in ay agaasiinto waa mahadsan tahay waxaan siinayaa injineer yariso caqabadaha adiga hadda kuu muuqda ee asleeda waxay hor istaagi karaan in la gaaro labada kun iyo lix iyo tobanka adoo soo koobaya maxaa kamid a caqabaduhu waa badan yihiin kow waxaa kamid a horta dhaqankan aada moodo dowladdii waa dowlad federaal rasmi ah haddana waxaa moodaa in loo dhaqmo sidii kumeel gaarkii waxaad aragtay muxua sideed iyo tobankii bisha nicholas k ergeyga gaarka qaramada midoobay in warqadii uu soo saaray aad ka dhadhansanayso aragtida iyo vishinka iyo dalka inuu isagii qeexayo meeshii la rabo inay dowladda iyada inta maaragtay daraasad la timaado shacabka wax u sheegto isaga wuxuu sheegay in kadib markuu kulamo la yeeshay maamul goboleedyada madaxdooda iyo madaxda qarankaba in ay haba yaraatee la aqbali karin ku darsasho ama extension oo dhanka madaxweynaha iyo dhanka baarlamaanka labadaba ah marka wuxuu kaluu leeyahay ma sii caddayn karno waxa dhici doono sebtembar laba kun iyo lix iyo toban markii sanadkan wixii la qabto ayay kusii xidhnaan doontaa wixii la qabanayn waa uu sii sheegay aniga waxay ila tahay in caqabadaha jiro oo dhan oo ay ka mid tahay kow dhaqaalaha dowladdii si ay wax u fuliso ama u dhaqangeliso federaalka ama dastuurkii ama maaragtay dimuqraadiyiintii inay u baahan tahay dhaqaalo oo aysan haysanin beeshii caalamkana ay xafiisyadoodii dhaqaalihi u baahnaayeen inta helaan weliba ay n g o yo ku siinayaan in muxuu ahaa arrimihii dhaqangelinta dowladda wixii loo igmay oo mandatekeeda ahaa labo waxaa caqabadaha ka mid ah arrimaha amniga weli gobolada iyo degmooyinka qaarkood oo kooxihii al-shabaab ay joogaan oo dowladdii aysan weli gaarin amnigiina ay sugin saddex waxaa ka mid ah dowladdii oo aan isku aragti ka ahayn vision two thousand sixteen oo ay ka mid tahay baarlamaankii madaxtooyadii iyo golihii fulinta oo golaha fulinta walow hadda ay cusub yihiin muxuu ahaa haddana in loo baahnaa inay qaataan leadershipka howlaha uu sheegay cabdirashiid iyo xildhibaan goodaxba waa howlo muhiim ah oo u baahan in deg deg loo qabto hadda waktigii baarlamaanku xiran yahay wakti baa dhumay wuxuu kaluu ka cabaaday nicholas kay in ramadaanka ka hor wax badan la qabto ramadaankiina waa uu soo dhow yahay marka waxaa u muuqato in dad un la eryayo laleeyahay waxaani waxaan qabta oo halkii la rabay in dowladdu iyada leadership qaadato dib eegis ku samaysa tiraa war waxaan yaana lagu qasbin haddaan dhaqaalahaas haysan ma samayn karno oo ay shacab usoo bandhigto anigu waxaan isleeyahay caqabadaha ugu weyn intaas inay yihiin dadku rajo badan ay ka qabaan labada kun iyo lix iyo tobanka waa su-aasha ugu weyn ee la isweydiin karo intiinaan hadda dooda ku jirtaa waxaa isla qirteen inay adag tahay in hawsha laga rabo dowladda ay qabato labada kun iyo lix iyo tobanka oo la gaaro wixii la hiigsanayo oo aanay suuragal ahayn xildhibaanada baarlamanka xildhibaan goodaxa kamid a hadda international community-ga bulshadii caalamka oo nicholas k arkaysa qoraalka uu soo saaray dhammaan waxaa jira digniino ku saabsan waqti kordhisay rabaan dowladdu ayaa hadda soo baxaysa oo ah xilli runtii hordhac ah oo ama ama xilli hore digniin lasoo saaray ah marka maxay dowladdu si eedeyntan hadda socotaahi iyo tuhunkan meesha uga baxo maxay tahay tallaabada dowladda ku habboon inay hadda qaadato si ay u kala caddayso hawsha ay qaban doonto waxa ay hadda ku jirto iyo siday u aragta labada kun iyo lix iyo tobanka
anigu waxaan leeyahay dowladdu waa inay banaanka usoo baxdaa oo ummadda la hadashaa oo ay runta u sheegtaa kow ay tiraahdaa waxaan sheegi jirnay oo ahayd doorasha idin gaarsiina idima gaarsiin doono waa inay tiraahdaa anagu xukunka inaan ku darsanno intaan systemka macnaha dee walaaqno saan usoo noqonno ma samayn doonno wax halaalah inala ka dhexlaa rabnaa labadaas qodob hadday caddeeyaan midda saddexaad oo xaggee halkan lagu guuraa iyo maxaa ku xiga soomaalidu tala midaysan waa ka gaari kartaa fikradana waa miisaska qaarna waa lasoo saarsaaray qaar kalena waa la keeni doonaa meel dhexana wax waa laisugu keeni karaa lakin iyada labadaas qodob baa laga rabaa kow inaysan doorashana qaban doonin inay caddeeyaan oo eedeedana qaataan maadaama ay ballan qaadeen ballantiina hadda ka baxayaan labana ay caddeeyaan inaysan xukunka sidii loogu kordhin lahaa aysan mu'aamaro noocaasa degi doonin sababtoo lagamana yeeli doono taasaan hadda saa adiguba sheegta keentay in nicholas kay uu usii digo oo dhaho taas ha ku riyoonin oo hadda uu ku bilaabo waana ceeb runtii waa foolxumo madaxda qaranku leeyahay kuma darsan kartaan ayaga hadda shacabkoodii looga turjumahayo ayagu inay hadlaan bay ahayd waa maadsantaha waxaan siinayaa xildhibaan gooda
runtii xukuumadda waxaa la gudboon waktigan xaadirka inta ay ku mashquuli lahaayeen waxyaalo kale inay ku mashquulaan inay muxuu ahaa access muxuu ahaa assessment ku sameyn inay inay sameeyaan muxuu ahaa daraasad waxaan suuragalaamsin suuragal ma aha aniga kolley shaksiyan waa ii muuqataa inaysan suuragal ahayn laakiin waa inay xukuumadda ka timaadaa ay yidhahdaan waxaan suuragal maaha marka ay yidhahdaan suuragal maahana waa inay keenaan fikirkii looga gudbi lahaa intii bal waxyaalihii la bartilmaansaday wixii laga badbaadi karo inta ay dhan tahay muxuu ahaa waa inay soo bandhigaan marka waxay ila tahay xukuumadda hadda jirta inay xoogoo isku mashquuliyaan muxuu ahaa in ay la yimaadaan caddayn dhehayso waxaan suuragal maaha intaanaana laga badbaadin karaa oo ummadda soomaaliyeed usoo bandhigaan qaabkii modelkii looga gudbi lahaa muxuu ahaa lagu gaari lahaa doorashooyin anuu aaminsanahay in muxuu ahaa haddii ay jirto niyad samid muxuu ahaa oo dadku proactive yihiin oo dadku aaminsan yihiin in muxuu ahaa wax la qabto waxaan aaminsanahay in in wax badan laga badbaadi karo laakiin waxaa muuqato in muxuu ahaa aan niyad samid jirin oo yani mataqaana khaasatan dhinaca madaxtooyada hawsha gacanta ay kula jiraan taasna ay suura gelisay in mar walbaba xukuumadda ay ahaato mid daciifa oo isbedel badan oo xukuumadda dhacay waa midda suura gelisay in nicosk iyo personality noocaas oo kala ay ay hamiyaan in ummadda soomaaliyeed u sheegaan waxa danteed ay tahay marka madaxtooyada in ay meel yar fadhiistaan oo dad loo taliyo ay noqdaan muxuu ahaa xukuumaddan ay awoodda la wareegto ay noo sheegaan waxa ay badbaadi karaan iyo sida ay u badbaadi karaan iyo iyo meesha meesha laga sii aadayo waa mahadsantahay waxaan siinaya ha in wax badan la qaban karo haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa idaacadda v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan siinayaa engineer yaris waxaa laga hadlay waxa aan la qaban karin maxaa la qaban karaa ilaa lix iyo tobanka hadda runtii horta waxaa la qaban karo aniga waxay ila tahay taladeydii qoraalkaygana waa ku caddeeyey kow in sida goodax u sheegay xukuumaddu ay la timaado qorshe action plan oo qeexaya qorshe howleed laba kun iyo lix iyo toban sebtembar waxay qaban karaan iyo waxaysan qaban karin intaas keliya kuma eka waxaan qabaa oo dowladdan hadda jirta xasan sheekh madax u yahay lagu ammaani karaa in nidaamkan ah in soomaalidu iyada waxeeda qabsato iyada ismaamusho iyada iswado oo aad aragnay inta jeero ra-iisul wasaare la bedelay inaan caalam dibadda loo tegin inta jeero baarlamaan go-aano muhiim gaaray inaan caalamku soo faragashan arrimahaas oo dhan iyo dadaalkii hadda uu xasan sheekh bilaabay in madaxweyneyaasha oo maamulada gobolada dalka ka jira ay wada qabsadaan shirar joogto ah taas in la joogteeyo oo shacabka shirweyne qaran loo qabto gobollo ilaa iyo magaalo madaxdii loogu cadaynayo bulshada rayidka iyo culamaa udiinka iyo qeybaha muhiimka bulshada la oranayo war mandatekeeni tan buu ahaa halkan baan mareynaa si tan aan u gaarnana dariiqeennu waa kan waxaan baan u baahannahay dhaqaalihii ma haysano shacabow nagala taliya talada wax ku yeesha maxaan idinla tahay oo mandatekeeni aan ku bedeli karnaa taas waa mid oo ayagii u bannaan inay shirweynena qabtaan xukuumaddana ay daraasad soo samayso baarlamaankana loo soo gudbiyo oo uu ka doodo si hadhow wixay u noqdaan wax soomaali leedahay fikir soomaali ka yimid fikir soomaalina uu yahay laba kun iyo lix iyo toban wax la ysla ogyahay oo la samayn karo midaan ah extension iyo laguma darsan karo lama aadi karo waxay ila tahay wax la eegay waa shakhsiyaadii wixii intaas laga gudbo loo gudbo muxuu ahaa sideen xildhibaano mateli kara shacabka oo legitimacy haysta ka badan kuwa hadda jira xaggee laga heli karaa haddii la waayo iyagii extension ma loogu dari karaa aniga dooda aan isleeyahay meesha oo loo baahan in farta lagu fiiqo la taabto meelahaas waayo waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdirashiid cabdirashiid dowladda madaxweynaha uu ka ahaa sheekh shariif oo dabcan adna aad ka tirsanayd muddadii loogu talagala hawsha inay ku qabato waa ku dhammayn weyday dowladdaanna waxaa muuqata inaanay ku dhammayn karin oo ay wakti dheeriya ay u baahan karto maxaa diidaaya in wakti dheeriya la siiyo si hawsha culus ee hortaalla ay u qabsato maxaase keenay in dhaqsiyaba dadku ay tuhmaan in wakti dheeriya iyo ku darsasho ilaa beesha caalamka in ay ka digaan maadaama shaqada ay wakti badan u baahan tahay
runtii horta shaqada soomaaliya taalo shaqo ballaaran weeye oo waktigii sheekh shariifna laba sana jabuuti laga soo siiyey laba sanana wixii loo diray wati wuxuu qaban kara ma ahayn dowladdan afar sano bay hadda maaragtay baa la siiyey afar sana waxna waa qaban kareen laakiin dhibka soomaaliya yaalla iyo hay-adaha dib loo dhisaayo ama nabadda la ballaarinhayo ama dalka la xasilinayo ama amniga laga shaqeynayo waxaasoo dhan runtii ma ay wada qaban karin laakiin khilaafkii siyaasadeedu ay galeen iyo waktiga ay iska dhumiyeen iyo iyagoo markii horena waxaan suuragal ahayn ku baaqi jiray oo dhihi jiray maaragtay doorashaan dalkan gaarsiinaynaa markii waktigii issoo gorayna war laga la'yahay oo afkooda ay kala furi la'yihiin oo sida had odayaasha kaloo leynka ku jirana ay sheegeen taasaa keentay horta in la tuhmo in marka wakti laga iyaga loogu daro waa midka ugu fudud oo talada ugu fudud oo dadka kusoo dhici karta lagana dhadhefsan karo ninkii waktigii la siiyey wixii la rabay ku qaban waayey in wakti loogu daro dad baa ka dhadhansan kara waa laga dhadhansan karaa inaysa wakti dhumis kala tahay haddii waktigii lagu siiyey shaqada ku qaban weyday in wakti kale lagugu daro waa laga shakii karaa inaad meel dadka gaarsiinaysid ama tiimkan ay meel gaarsiin karaan markii horena ballantu waxay ahaydba in macnaha afartaa sanad bay haysteen haddii afarta sano kadib shaqada la qaban doono labadii kun lixiyo tobanka bilaabanaysa markaa soomaalidu dad bay leeyihiin dadkaan dad macnaha dee oo oo aan dad lahayn oo agoona maahan markii hore oo arrintu markastoo cakarintana waa lasoo dhexgalaya odayaasha dhaqanko kale iyagaa xildhibaanada qoraayey bulshada rayadkaa iyo ummadoo dhan talada ilaa xadd way rabeen inay ku darsadaan marka meeshii loo guuraayo dadkao dhan bay ka dhexaysaa qoladan afartaa sana ay haysteen afartii sanana waxaan suuragal ahayna waa qabanayna waa dheheen mana ay qaban marka in loogu daro aniga ma aaminsani in loogu daro ma aaminsani waxaanse aaminsanaya sida hadda injineerku yiri sida injineerku yiri in la isweydiiyo sidee baa loo helaa wax xalaal ah oo saddexda sanoo kale iyo labaatanka sanoo kale iyo afar sano wixii raba hala dhaho shaqada noo taallo xoogaa kale kusii dari kara
waa mahadsantahay waxaan siinayaa xildhibaan goodax waxaa jira ma aha keliya in dawladda la tuhmaye in baarlamankiina laftirkiisa lagu tuhmaya inuu rabo isna inuu waktiga kororsado dawladdana uu u diido marka sidee ugu aragtaa in baarlamanka iyo dawladda ay kala hari karaan marka laga hadlo in muddo la kororsado
runtii haddii niyadsami jirto waktigii waxaa tiri waktigii sheekh shariif wax badan muddo yar lagu qabtay waa sax maxaa yeele markaas waxaa noo shaqaynayay xukuumaddu aad bay u shaqaynaysa xukuumadda ayay ahayd waxa shaqadu waday madaxweynaha ma ahayn waxa shaqadu waday madaxweynuhu wuu taageerayay waa qarab uu taagnaa waa garab taagnaa adduunyaduna waa garab taagnaa xag dhaqaale iyo xag kalaba waxa hadda yaallo waxaa weeye xukuumad aan jirin oo mataqaana aan shaqayn karin waagii dambeba rag cusub ahayd ay dhex taagan yihiin international community qawleysta oo mataqaana markii ugu horeysa nicholas kay ambartay wuxuu handanahay madaxweynaha ayuu handanahay marka dad qawleysata oo international community wax iska dhicinaya aysan jirin muxuu ahaa anigu waxaan aaminsanahay in la kala qaado oo mataqaana la helo model waana la heli karaa aaminsanahay in la helo qaab baarlamaanka lagu soo doorto muddada soo socoto oo aan ahayn in odagii loo noqdo muddo kordhigna aan la samaynin dabcan doorashana ma dhici karto marka waa la heli karaa qaab kale oo oo saddexaad oo oo oo qaabo badan oo kale oo lakala dooran karo ayaa jiro oo mataqaana lagu fikeri karo taagan waa mahadsanta xukuumadda aysan ka shaqayn karin marka meeshaas ayaa u baahan in la kala qaado waxaana aaminsanahay baarlamaanku marka lagu tuhmaayo inuu extension raadinayo actually waxaan anigu kulley intaa xogta aan ka hayo baarlamaanku extension ma rabo laakiin waxay rabaan in waktiga madaxweynaha iyo waktiga baarlamaanka lakala qaado lakala durjiyo marka taas waxay noqonaysaa hala kala qaado marka la yihahdo in baarlamankana uu ku darsado madaxweynahana uu intiisa ku ekaado ama ama in madaxweynaha muxuu ahaa xilka laga qaado madaxweyne kale uu yimaado waa mahadsan tahay injineer yariso baarlamaanka in qaab fiican lagu soo waa mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa cabdirashiid khaliif maxaa xalku ku jira si aragtida la hiigsanaayo lix iyo tobankana aanay u lumin iyo rajada shacabka dawladda hadda jirtaana ay ugu suura gasho in waxyaabihii ay ballan qaaday ay ama qabato ama ugu yaraan ay ku dhowaato
xalku wuxuu ku jiraa kow dawladdan sidii ay wasiirka iyo labada wasiir horeba ay dhaheen horta shaqada hadda waktiga ay haystaan shaqo shaqo inay dardar geliyaan oo wakti hadda badan hal sano iyo bar ka badan baa haray marka inay horta hadda shaqada dardar geliyaan labo inay dood qaran furaan sida hadda injineer yariis uu hadda u sheegay oo soomaalida qaybaheeda kala duwan oo aan siyaasiyiinta keliya ahayn dadkan soomaalida siyaasiyiinta keliya ma ahan odayaasha dhaqanka aan meesha laga saarin aqoon-yahanka aan laga saarin bulshada rayidka aan laga saarin laga tashado war maxaa noo talaa haddii la gaari waayo waktii doorashadii lagu ballamay midda kale doorashadan in hadda in macnaha labada kun iyo lix iyo tobanka inay u n ta iyo donorsku ay afka ku celceliyaan waxaa weeye haddaan dadkaan la riixin oo la xasuusin oo inay isdhigtaan oo iska hilmaamaan baa dhici karta marka waktigaana waxay qaban karaan inay qabtaan midda ku xigtana inay muujiyaan inaysan iyagu danaysanahayn shacabka soomaaliyana ay dhahaan oo haddii waxaas hirgeli waayaan qorshaha labaad iyo kan saddexaad maxaa noo ah markaas sida hadda injineerku sheegay baarlamaankaana la iska diin karaa waxaa la odhan karaa meeshii doorasha ka dhici karto doorasha ha ka dhacdo meeshaan ka dhici karna dadka matala dad oo si kumeel gaara sanad iyo labo shaqada sii wada ha soo magacaabaan habab kala duwan baa loo fakeri karaa haddii niyad sameyna jirto aan maroqsana jirin oo dad gooniya aysan rabin inay maxaa la yidhaha iyagu ay ay bahasha ay u salaxnaato oo ay ku soo noqdaan waa mahadsanta waxaan siinayaa xildhibaan goodax haye aniga waxay ila tahay in muxuu ahaa baarlamaanku wuxuu soo noqon doonaa bishan april koo iyo tobankooda ayuu dib shaqo u bilaabi doonaa saan qiyaasayo muxuu ahaa waxaa la rabaa hawsha in la kala qaato baarlamaanka waxaa la gudboon si wixii wax badan looga badbaadiyo fikirkii ahaa in doorasho la gaaro laba iyo tobanka labaatanka lix iyo tobanka in wixii shuruuc yaallo pipelineka ku jiro inay muxuu dhamaystiraan o culeyska saaraan xukuumadda waxaa la gudboon in ay muxuu ahaa ay dib eegis ku sameeyaan fikirkii ahaa doorasha la gaari doonaa ay dib u qiimeeyaan bisha june haddii eeba idmo waxaa dhici doono muxuu ahaa shirki weynaa ee adduunyada iyo soomaalidu ay iskugu imaanayeen oo high level consultation meetingki ayaa dhacaayo inay meeshaas kusoo bandhigaan waxa bedelayo fikirkaas bisha lulian haddii ilaah yiraahdo ay shirweyne qaran ay qabtaan ay iskugu yimaadaan muxuu ahaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada kumeel gaarka ah hadda jiro markaa laga wada xaajoodo laguna heshiiyo meesha laga aadayo meeshaas marka waxaa waxaan kusoo koobi lahay xalku yahay hadda sida aan nahay in baarlamaanka waxa hawl u yaalo la xiriiro labada kun iyo lix iyo tobanka ay dhamaystiraan markay soo noqdaan april muxuu ahaa xukuumadduna inay dib u eegis iyo dib u qiimeyn ku sameeyaan muxuu ahaa soona bandhigaan bisha june ay soo bandhigaan caddeeyaanna waxaa lama huraanka ah oo ah inaan waxba wixii la haminayay laga qaban karin markaasna ay soo bandhigaan waxa laga yaabo inay artidooda ay tahay inay inay bedelaan siinaya injineer iriso xalka maxaa u aragtaa falastiin aada umahadsan tahay halkan waxaan u arkaa dowladda ama xukuumadda baan idhaahde inay si cad ula timaado barnaamijkeeda dib u eegis iyagoo ku sameynaysa laba kun iyo lix iyo tobanka waxa dhici doona sebtember aniga optionada aan isleeyahay inaan laga xishoonin oo miiska la saara waxaa ka mid ah kow haddii xukuumaddu ay howlaha loo igmay iyo baarlamaankaba qabtaan laga bilaabo hadda ilaa iyo may laba kun iyo lix iyo toban in markaas lagu aamini karo in labaiyo toban ilaa sideed iyo toban bilood kororsiimo loogu sameeyo si hawshii aysan u hakan u dhammaystiraan howlahaas maxaa ka mid ah marka waa haddii dib u eegis dastuur ku sameeyaan dadkii lagala tashtay keliya uu sugayo in loo qaado codayn labo haddii maamulada kumeel gaarka ah la wada dhammaystiro gobol walba iyo degmo walbana loo sameeyo maamullo ay dad ku kalsoon yihiin saddex in habkii dimuqraadiyadda oo ah degmooyinka iyo nidaamkii xildhibaanada lagu soo dooran lahaa ay diyaar u yihiin oo istraatiijiyad ahaan ay xukuumaddu diyaarisay intaas hadday diyaariso baarlamaankuna oo komishinadii iyo shuruucdii laga sugayay uu diyaariyo markaas rajo waxaa ah in doorashooyin ay dhici karaan muddo labaiyo toban bilood iyo siddeed iyo toban bilood sebtember lix iyo tobanka kadib taasna waxaan qabaa inay noqoto hal ah fursad in la siiyo dowladdii haddiiba dadaalkaas ay wada qabteen labo waxaa ah in haddii aan la heli karin xildhibaano haysto sharciyadda ka fiican kuwa hadda in ayagii ay doortaan guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne saddex optionka kale ugu dambeeya waxaa ah in laysku dhex daro gobolana laga qabto doorashooyin gobolana dadkii madax dhaqameedkii ama dadkii maamulkaas joogo ay soo xulaan intaas miiska inta la saaro dood loo dhigo shacabka kadibna dowladdu ay noqoto dowlad shacabkeeda la shaqaynaysa una danaynaysa si soomaalinimo ahna wax lagu dhameeyo midda kale ugu muhiimsan waxay tahay in beesha caalamka qarashka ay ku bixiyaan maamul samaynta ama ama gobolooyinkii wixii inay dowladda liadershipkeeda siiyaan oo dowladdu noqoto cidda la leeyahay qaraska iyada bixinayso oo aysan noqonin beeshii caalamkii inay iyagii hawshina qabtaan iyagiina ay dowladdii dhahaan waxaan waynaa qabataan marka intaasaan isleeyahay inay muhiim tahay waa mahadsantahay aad u mahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalka aad barnaamijka ka qayb gashaan adaa mudan waa mahadsantahay
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka toddobaadkan barnaamijka waxaa ka qayb galay cabdirashiid khaliif xaashi oo ah agaasimaha machadka heritage xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka horena u soo noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yirisow oo horey wasiir uga soo noqday dowladihii dalka soo mara sidoo kalena mar ahaa la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya dhammaantoodna waxa ay joogaan magaalada muqdisho talaytaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo